halka aad nagala socotaan waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington markana dhambaalada aad noo soo qortaan cabdullaahi
haydarow waraaq waxaa noo soo diray cabdulaahi yaasiin jaamac oo cabdulaahi soomaali loo yaqaano oo magaalada muqdisho jooga ugu horreyn wuxuu yidhi waan idiin salaamay bahda laanta af soomaaliga v o a annaguna sidaas oo kale anaan kuu salaamaynaa wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan halkan fursadda ay siisa v o e da ka gudbiyo tala soo jeedin walaalahay dagaalka wada ee al-shabaab waxaan u soo jeedin lahaa inay dowladda soomaaliya la heshiiyaan oo ay shacabkooda u turaan xabaddana joojiyaan ayuu yidhi waxaa kaloo aan soo jeedinayaa inay iska daayaan dilka dadka wax u geli karaa bulshada sida aqoon-yahanada saxafiyiinta culimada saraakiisha iyo shaqaalaha iyo hay-adaha gargaarka ayuu yidhi ninkaasi